dagaaladan oo ahaa kuwa aad u xoogan islamarkaana lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta shalay waxay siyaabo kala duwan oga dhaceen deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan si gaar ah aagga degmada moqokori weeraradan ayaa soo bilowday shalay aroortii waxayna soo gaareen xalay fiidkii kuwaasoo laisku noqnoqday dagaalka koowaad ayaa ugu horeyn ka qarxay aagga ku teedsan deegaanka mubaax waxaa halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac tiro badan uu ka soo gaaray maleeshiyaadka hirdada isla shalay duhurkii weerarka labaad wuxuu ka bilowday aagga u dhow deegaanka ceelhareeri ee duleedka degmada moqokori waxaana cadowga ka soo gaaray dagaalkaasi khasaare baaxadleh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiisha ciidanka mujaahidiinta ayaa saaka xogtan ugu soo gaarsiiyey inuu sii kordhay khasaaraha dagaaladii shalay iyadoo hadda ay dhimashadu gaartay konton toddoba askari oo isugu jira saraakiil iyo askar halka dhaawacuna uu sii marayo sagaashan iyo siddeed murtad sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaaladan ku soo qhaniimaystay hub rasaas iyo zaanad ciidan idaacadda islaamiga ee andalus ayaa heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiisha iyo askartii murtadiinta ee lagu dilay dagaaladii ka dhaca duleedka degmada moqokori kow gaafow shiilow goobta dagaalka ayaana lagu dilay labo xasan gambale waa sarkaal ka tirsanaa murtadiinta saddex shiilow abuukar macow waxa uu ka mid ahaa askarta riddada ee ku sugan duleedka moqokori afar juquf cali cawaale waa askarta lagu dilay dagaaladii ka dhaca duleedka moqokori shan cabdi maxamed waa askari waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadkii shalay lagu laayay dagaaladii ka dhacay aagga deegaanka ceelhareeri lix cabdulla daqare waa askari ka tirsanaa murtadiinta islamarkaana lagu dilay dagaaladii ka dhaca duleedka degmada moqokori toddobo korneel cabdiraxmaan xujaale waa taliyihii guutada lix iyo labaatanaad ee qaybta toddoba iyo labaatanaad maleeshiyaadka hirdada waxaa lagu dilay dagaalkii ka dhaca duleedka degmada moqokori waxaana sarkaalkan uu kaalin ku lahaa dagaalka ashaadaladirirka ah ee ka socda bariga hiiraan muddadiis dhexda sana ee xasan gurguurto uu waday gulufkii ka dhanka ahaa shareecada islaamka balse allah shalay ayuu dhibkiisa ku soo afjaray bariga wilaayada hiiraan allaha fadligii ciidankii mujaahidiinta ee ka qaybgalay dagaaladii shalay ayaa gacanta ku haya dhammaan goobihii lagu dagaalamay iyadoona suuragal ay tahay in wakhti kasta dagaallo ay ka qarxaan maadaama mujaahidiintu ay howlgallo ballaaran ka wadaan deegaanada dhaca bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan si gaara deegaanada u dhow degmada moqokori